alxamdu lilaahi xamda xamda wاshukru lahu shukra shukra washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ama bacdu fayaa cibaad allahi uusiikum wanafsii bitaqwa allahi tacaala qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu allaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورasuuله fqad faaزa فwزا caظيima walaalayaal min mafaatiixi اlfaraj ilaahay waxyaabaha uu dhibta ku qaado ee uu kaga qaaday qaar inaga inaga khayr badan oo ambiyadiisii ka mid ah waxaa ka mid ah ducooyinkan saddexda ah rabbi najinii min alqowmi اظaalimiin casaa rabbii an yahdiyanii sawaaءa الsabiil rabbi inii lima anzalta ilaya min khayri faqiir waa sir qur'aanka ilaahay inoo dhex dhigay waa duco iyo allabari waa isdhuldhig waa ilaahay oo la tala saarto waa ilaahay oo marka ay kugu cuslaato ee ay kugu soo istaagto ee daaqat calayka alardu bimaa raxubat dhulku kugu ciidhiyoomo waa mafaatiixda aad ku furanayso khasaa'inta ilaahay iyo farajka iyo dhibta iyo kurbada oo lagaa dulqaado qaar ka mid a nebiyullaahi yuunus baynu ka soo hadallay intii inaga khusaysay waxa aynu ka warramaynaa maantana in sha allahu tacaala nebiyullaahi muusa calayhi salaam qisadiisu qur-aanka waa qisooyinka ugu dhaadheeree ku jira laakiin qisadii inagu uma soconno ducooyinkan inuu soconna xaaladda nebiyullaahi muuse uu ku jiray markii uu ducooyinkan akhrisanayey markaad aayadaha u fiirsato waxaad dareemaysaa inuu dareemayey halis naba nabadgelyo la-aaneed insecuritigiisa iyo nabadgelyadiisa halis ku jirto macluul gaajo iyo arad inuu dareemayey inuu dareemayey barabax iyo qaxootinimo uu dalkiisii uu ku barbaaray ee uu ku dhashay uu ka qaxayo oo qasab weliba lagaga saarayo inuu dareemayey baro iyo beyt la-aan inuu dareemayey wehel iyo guur la-aan inuu dareemayey dal aqoon la-aan oo meeluu u jeedaba aanu garanayn iyo meelu u socdo waa xaalado adduunyo oo runtii markaa ay qofka ku yimaadaan culays badan ku ah oo dhinacyadaas oo dhana maxaad ku daweynaysaa wixii uu ku daweeyey nebiyullaahi muuse ayaa la doonayaa inaad ku daweyso adiguna nebiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu ka dhashay reer bani israa'iil oo tunka lagaga taagnaa oo fircawn uu garaacayey oo uu inanka u dhasha ama labka u dhasho uu dilayey inantana uu ku shaqaysanayey oo uu noolaysanayey si ay ugu noqoto jaariyad uu ku shaqaysto haddii nebiyullaahi muusa uu adkaysan waayey dhibta loo haysto ummaddiisiina uu arkay nin qibdi ah qibdi waa qabiilkii fircoon uu ka soo jeeday oo ay ishaystaan nin jilicsan oo reer bani israa'iila uu arkay oo dabadeedna dagaalu sameeyey oo uu dil sameeyey waxaa runtii cajiiba shir deg dega in looga fadhiistay maadaama ay yihiin dadkii tunka lagaga taagnaa inay dhaqdhaqaana aanay ahayn waxaa si cajiiba oo sirta qur'aanka ke ilaahay diintiisa waxyaabuhu ku adkeeyo ama dad aad ka filayso in shar ay isu bahaysteen in ilaahay ka soo dhex saari karo mid ahlu khayra oo wanaag badan inuu ka soo saari karo waa loo shiray nebiyullaahi muusena ma oga waxaa loogu shiray in la dilo amnigiisii halkaa uu ku khalkhalo amnigi noloshiisii in laga takhalluso laakiin nebi muuse ma oga nin ka mida reer bani israa'iil reer reer fircoon qibdiyiintii ka mida oo mufasiriintu ay ku sheegaan mu'minu aali fircawn kii qur-aanka lagu sheegay ee la yidhi muumin aalu fircawn ka mida yaktumu iimaanahu iimaankiisa qarsanayay ayaa markuu warkii maqlay soo cararay waxa uu u yimid nebiyullaahi muusa calayhi asalaam war baan kuu sidaa buu ku yidhi ina almala'a وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين بولي نك هو قعلين يا وعرريا كأنما أدموده إلا قمصه ديرين يو oo intaanu warka soo gaarsiin muuse in lagama soo horaynayo وجاء رجل من أقصى المدينة darafka iyo dacalka iyo koonaha magaaladu ka soo cararay isagoo u guclaynaya markiiba muxuu hi qaala yaa muusa muusow ina almala'a ya'tamiruuna bika madaxa waaweyntii madaxdii golihii sare ee dowladdu ya'tamiruuna bika adiga ayay kuu shirayaan oo ay kuu deberayaan qorshihii iyo xadhig maleegii lagugu socodsiin lahaa sirtana aan kuu sii sheegay maha xidhis liyaqtuluuka si ay kow kaaga siiyaan ka adiga adiga si ay kuu dilaan taladaydana aan kuu raaciye fakhruj innii laka min annaasixiin ka bax dalkan qax waxaan ahay mid kuu nasteexaynaye dad diinta u nasteexeeya oo mu'miniinta u gargaara oo ambiyada ilaahay garab gala oo baqdi iyo culays iyo barashar saaran yahay inay jiraan ayaad halkaa ka arkaysaa laakiin xaqa doonaya laakiin culays saaran yahay laakiin xaqa wuu caddayn doonaa markaynu qowlkaa qaadano ninka u yimid waxa uu ahaa rajulkii qur-aanka lagu sheegay nebi muuse taladii naasixa naasixa waa la qaataa taladiisa dadka qaar baa mufsidiina dadka qaar baa xadhigga waxa weeyaan kuu jaraya dadka qaar ayaa xadhig maleeg kuu wada oo aad mooddaa inay kuu nasteexaynayaan laakiin cadowgaaga ah kuwaas maaha kuwaasi waa kuwa la iska ilaaliyo kuwaasi kuwa taladooda la qaata maaha kaniise kuwaa maaha kaniise kuwaa maaha wuxuu uhi fakhruj innii laka min annaasixiin waan kula talinayaa waan kuu naxayaa taladaydu waxa weeye amba bax oo ka dhaqaaq halkan noloshaadii halis ayay ku jirtaaye nebi muuse ma garanaya meeluu baxo markay sidaa kuugu soo ururto maxaad yeelaysaa maxaad samaynaysaa waa halkaynuu soconno saddex duco ayuu akhriyey wuxuu ku bilaabay koow fakharaja minhaa khaa'ifan hortu waa ka baxay magaaladii yataraqabu maadaa yaxduثu lahu isaga oo baalladaymoodna ku jira koranaya dhuganaya u fiirsanaya dareenkiisu soo jeedo oo dhacdada ku soo socota runtii u soo jeeda ayaa uu ka baxay magaaladii laakiin ha ka baxee meeshan uu u socdo ma garanayaa maya qaala rabbi najinii min alqowmi alظaalimiin wuu isxirsixidhay markaan idinku lahaa maalintii dhowey aan idinku lahaa war marka masaa'ibi timaado horta xagga ilaahay u carada ee aan idin lahaa xataa moobeelkan aynu ka dhegaysanno faraxasha waxa ka horeeya war ilaahay tala saarto ilaahay barya intaa qodobkaa in laga horraysiiyo balay ilaahay buu cuskaday qaala rabbi najinii min alqowmi الظaalimiin buu ihi rabbigayow qowmka ظaalimiinta ah ee fircoon iyo madaxdiisa iyo go'aankooda iyo masaa'ibtooda iyo beledooda ilaahow iga badbaadi oo iga kori buu ihi ilaah odaan kaa magan gal oo ducooyinka lagu badbaado waa tii koowaad marka hore xirsi xidhkaasuu isu sameeyey ilaahay buu isu dhiibay ilaahay buu leeyay ilaahu i badbaadi waa ka hadduu dhaqaaqaya markaa fakharaj waa kaa dhaqay fakharaja minha khaa'ifa yataraqabu qaala rabbi najin min alqowmi الظaalimiin dhaqaaq meel uu socdana garan maayo magaaladiina waa ka baxaya muxuu yidhi markaana ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل جهada ay ka xigto meeshu u socdaa jihadii wuu haya laakiin dariiqyadeedii ma garanayo qaala casaa rabbii rabbigay xaqiiqo wuxuu ku yahay an yahdiyanii sawaa'a asabiil jidka toosan ee ugu quman inuu ilaahay igu toosiyo oo uu igu hanuuniyo oo uu cagta ii saaro ayaan ilaahay ka rajaynaya buuri ilahay baan taa ka baryay waa o waa ducadii labaad markuu cagta saaray waddadii waxay yidhahdeen culimmada mufasiriintu markaad baadho maala atafsir almuniir lilustaad adictor wahb alsoxayli markuu fasi waa tafsir mucaasira waxa uu leeyahay magaaladii madyan dariiqyaa gelayay dariiqyaa ku socda dariiqyada ka dhow iyo ka fog iyo ka meel kale ka maraya iyo mid ku soo wareegaya ma kala garanayo dabadeedna waxaase caan ahayd buu yidhi saddex dariiq baa tegi jiray dariiqa ugu wanaagsanaana ka dhaxuu ahaa markaasaa wuxuu ilaahay baryey buu yidhi an yahdiyanii sawaa'a asabiil sawaaء الsabiil macnaheedu waxa weeye bay dhacole aلطariiq اlaqwam dariiqa ugu toosan ugu dhow ugu nabadgelyada badan ee ay gaadhsiinaya madyan madyan waa magaalo kale waynagii qisadaa ka soo warrannay qisadii nebiy llahi shucayb waxay u jirtaa baa la yidhahda mufasiriinta qaar markaad eegto waxay leeyihin sideed cishaa loo kala socda qaarkoodna ayaamay sheegaan laakiin waa mamlakad iyo waa meel aanu ka talin fircawn oo uu ku badbaadayo madyan waa nebiyullaahi shucayb meeshuu ka talinayey ee uu ka nebiga ahaa ee uu dacwadda iyo diinta ka waday ibnu kasiir raximahu اllahu tacaala markuu fasiraya wuxuu yidhahdaa isagu wax taa mid ka caamuu yidhaha ilaahayow arrinkaygan hadday tahy iyo arrimahayga adduunyo oo dhan hadday tahay adaa toosin karayee dariiqa toosan ilaahayow igu rid arrimahaygoo dhan oo ay tani ka mid tahay waa caam markaasaa wuxuu leeyahy ibnu kaiir wuxuu leeyay fafacala allahu bihi dalik ilaahay arrinkaa waa u sameeyo waa ka aqbalay wahadaahu ila asiraati almustaqiim jidkii toosnaa u ilaahay baryeyna waa lagu haagay markaasaa oo kan ah iyo maxay kii hanuunka xaqa ah ee uu diinta iyo dacwadda ummadda u fidinaya caan buu hanuunkii ka dhigay markaasaa wuxuu noqday mid hanuunsan haadiyan mahdiya mid hanuunsan oo lagu hanuuno duco caama oo tanna ku dhex jirto ilaahayow inta aan noolahayba adduunyadan gebigeedaba ilaahayow aniga tubta san mar walba igu rid ee ugu dariiqa ugu saxsan ilaah igu rid qurdubi raximahu اllahu tacaala marka uu ka hadlayo wuxuu leeyahy markuu baxay isaga oo naftiisa u cabsanaya isaga oo teli ah isaga oo cabsanaya isaga oo wax sahay iyo saad iyo jicsana aan sidan isaga oo gaadiid iyo wuxuu koro iyo wuxuu fuulo aan sidan weliba walaa xidaa kabo kabuhu aradka dhar waxa ugu cajiibsan baa la ydhayaa kabaha walaa xidaa bilaa kabo bal ee mufasiriintu waxay yidhaahdaan markuu waxoogaa socday kabihii halkii bay ku baaba'een lugihiisii ayuu ku socday ilaa lugihii soo dhaceen markuu arkay buu yidhi xaaladda noocaasa inuu ku sugan yahay aanu dariiqii garanayn in sahay ka maqanta bilaa sahay uu yahay ayaa asnada amrahu ila اllahi tacaala ayuu ilaahay arrinkiisii oo dhan u jeediyey xaggeed adugu u cahari lahayd waa halkaan u socdee hebel u tagayo hebel miyaa xaggeed u soconaysa ilain waxaynu doonaynaa mafaatiixa alfaraj ayaynu doonaynaa farajka ma ilaahay xaggiisaa laga helaa mise qodobo la inoo qorqoray baa laga helaa talo wixii wanaagsan waa la qaadanayaa laakiin caqiidadu hadday kaa dhimato oo ilaahay kugu yaraado oo ilaahay kugu fillaan waayo alaysa allaahu bikaafin cabdah war ilaahay addoonkiisa miyaanu ku fillayn war ilaahay miyaanu inagu filayn arrimaheenna taa ilaa aad rumaysato waxbaa kaa dhiman waxaan caqiidada loo rakisayaa ee awoodda loo saarayaana waxa weeye in addoonka laga saaro inuu noqdo makhluuqu mid uu waxa weeye arrimihiisa qaqayiro in isagu uu ku xidhan yahay caalam alculuw meel sare iyo ilaahay inuu ku xidhan yahay ilaahayna arrinkan laftigiisa uu isagu leeyahay dhibtan dhibtana uu qaado isagu kafaynaya uu yahay arrinta la doonaya in la fahmaa wa- kaa weeye nebiyullaahi muusa calayhi asalaam wuxuu uhi casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a asabiil waxaan rajaynayaa rabbigay oo uu xaqiiqo ku yahay inuu isagu igu hanuuninayo oo uu iwaafajinayo dariiqa maxay dariiqa ugu toosan ducada saddexaad iyo bal farajku helay jumcaha dambayn insha allahu sii wadi doonaa uma saluu wasalimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam imtihaala liqowli اllahi tabaaraka wa tacaala ina allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين عسى, رب عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل اللهم إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين وعجل للمسلمين نصرك وفرجك وفتوحاتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وحرم على النار أسادنا اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله مسلمين تفر معك لدون نصافرتي إلهي سبحانه وتعالى مدول بمراد كيسون معصلة هاي إلهي مدك تحكي انت حنوصني سحنونك الله كدل قاضى انت حنوصني سحنونك الله كدل قاضى انت الديميسين دينت الله كدل قاضى inta ubadku ka sikalaysay ilahay ubadka ha u hagaajiye inta ubadku wanaagsan allah usii wanaajiye dhammaanteenna ducada waa u baahannaye qof waliba dhibinbuu dareemayaa dhibta allah inaga dulqaado dhibta allah inaga dulqaado wasaaradaha allah inaga dulqaado xayiraadaha allah inaga dulqaado xanuunada allah inaga ilaaliyo inta xanuunsanaysana ilaahay caafimaad ha siiyo arsaaqda allah inoo furo cilmiga allah inoo furo fahamkiisa allah inoo furo dadaalkiisa allah inoo furo raxmadda samada iyo ta dhulkaba allah inoo furo balaayooyinka meeraya oo dhanna allah inaga xijaabo rabbanaa aatina fi اdunya xasanatan wa fi اlaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba الnaar